الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد سورة التغابن وسورة أفري لحذناء هذه الوستيرية طبعا يضع سورة أي كورها من دونتو إلى عقيدة أو بدن دونتو وحي ka warrami doontaa ilaahay awoodihiisa xeesha dheer tabaaraka wa tacaala iyo bal abaalmarinta insaanku intuu ifkan ka tegay siduu ilaahay u abaalmarinayo siduu dad u kala tegay bismi illaahi araxmaani araxiim yusabixu lilaah ilaahay waxa u tasbiixsanaya maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa ku sugan samooyinka iyo waxa ku sugan dhulka o dhan iyada oo mid qallalan iyo mid qoyan mid noola ah mid waliba tasbiixdan uu wado sida ficilka mudaarica yusabbixu uu tilmaamayo waa tasbiix aan kala go' lahayn ilaha alxuduud waaltajadud istaba taagan oo cusboonaanaysa lahu lmulku walahu alxamd lahaanshaha wax walba isagaa leh mahadna isagaa leh wax walba lagu mahadinayo wixii kasoo fulaa waa khayr wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba isagaa kara oo aan waxba ku adkaanin awoodda basharka iyo awoodda makhluuqa oo wax iska wada xadidan oo iska kooban oo wax badani aanay hirgelayn huwa ilaahay aladii khalaqakum waa kii idin abuuray fa minkum waxaa idin ka mida kaafirun mid gaaloobay wa minkum mu'min mid alla rumeeyeyna waa idin ka mid wallaahu bimaa tacmaluuna basiir waxaa arg samaynaysaan oo dhan ilaahay u arkaya ilaahay baa idin abuuray khalaqakum uu idin abuuray marka iyadoo haddana uu abuuray maxay keenaysa taas inay addoommo u noqdaan oo aanay ka gaaloobin bay keenaysa arrintaas kol hadduu isagu abuuray inay addoomihiisii noqdaan ayay ahayd qayb baa gaalowday oo aan garanin wixii loo abuuray iyo ilaahay abuuriyo awooddiisa toona qaybina waa mu'miniin horumarinta la horumariyey kuwa gaaloobay waxay tusaysaa inay intaasiba badanta kuwa gaaloobay inay badan yihin khalaqa asamaawaati waalard wuxuu abuuray rabbi samooyinka iyo dhulka bilxaqi buu ku abuuray cadaalad iyo xigmad wa sawarakum waa idin asteeyey oo habkii ugu fiicnaa buu idiin abuuray fa axsana wuxuu wanaajiyey suwarakum tilmaantiina wuu idin suureeyey oo muuqaalkiiniibuu sameeyey mid wanaagsanna wuu ka dhigay wa ilayhi almasiir halka loo noqonayaana waa xaggiisa aakhirana isagaa la hortegaya awoodduu ku siiyey iyo aqoontuu ku siiyey iyo tilmaantii wanaagsanayd iyo nicmadiisii intaba isagaa kaa xisaabinaya wa sawarakum fa axsana suwarakum lama odhanayo oo insaanku waa kala duduwayoo dee qaar baa foolxun ee maxaa loo yidhi faaxsana suwarakum marka loo eego makhluuqaadka kale wuu sawir wanaagsan yahay waanu tilmaan fiican yahay makhluuqaadka kale xayawaanaadka kale kolka isaga loo eego yaclamu waxaa rabbi ogaanayaa maa fi samaawaati waalard samooyinkiiyo dhulka waxaa ku sugan wayaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun wayaclam wuxuu ogaanayaa maa tusiruuna waxaa qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxa aa muujisanaysaan wallaahu caliimun ilaahay waa ogaanayaa aada buu ogi badan yihi bidaati suduur laabaha waxaa ku sugan alla waxa laabta ku sugan buu ogyahy marka aada saddexda aayadood eegto mid waliba mawduuc gaaray ka hadlaysa midi inuu cibaado leeyahay bay tilmaamaysa oo khalqi badani u tasbiixsanaya midna awoodda abuurka inuu leeyahay midna ogaanshihiisu inuu badan yahay waa cilmigiisa cibaadada addoomaha ku leeyahy abuurka uu abuuray intaasoo dhamiba waxay tilmaamaysaa ilahnimadiisa xaqa ah alam yaatikum miyaanu idiin iman dad yahownaba uladiina kafaruu kuwii gaaloobay warkoodii min qablu horay dad kuwan iminka kuwo ka horreeyo gaaloobay warkoodii miyaanu idiin iman annaba huwa alkhabar war weyn baa jiray oo nimankaasi ay lahaayeen oo qur-aanku aada uga warramay fadaaquu waxa ay dhadhamiyeen ummadaha hore gaaloobay wabaala amrihim arrinkooda cuqubadiisa arrinkooda qaraarkiisa ayay dhadhamiyeen walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab kululoo aakhiro ah adduunyada way dhadhamiyeen gaalnimadoodu cadaabkay lahayd aakhirana cadaab kulul bay leeyihin warkoodii wuu idin yimi miyaanu idiin imanin waa yimi warkoodii haddii uu yimina ma in sheeka ahaan loo qaatoo la dhagaystuunba oo la idhaa kuwaana waa la rogay kuwaana waa la rogay maya waa cashar baa laga kasbanaya iyo cibar cudurro dhacay oo u baahan in laga feejignaado oo dadka dambe aanay qaadin ذلك با إلهي ولسقوا تلماما يبلايب هلك يكرع ذي عذرك كل عاي وحوها عذاب كان يكون كسبرين ذلك عذاب كاسوحة وهذا بأنه يسقوا كانت وحيه تأتيهم رسولهم رسول شودي باء إيمان شرتي أملها محاول إيمان شرين رسول رسولات بالبينات معجسوين على العب والرسول فرمضنان كيمي إيا الرسول كيمي دليل الآن مجرم nasku markuu istuu ilaahay xuso rusushaa inuu soo diray waxay dadka ula yimaadeen ee dawada ahaa ee qancinta ahaa ee shaki saaraya weye bayinaadku oo rasuulka marka la ilaahay uu soo diro dee dadka u imanaya waa dad waktiga aan rumaysanayn waxy waa qaar in badani ay ka muransan yihiin risaaladiisaba oo ilaahay baa isoo diray isagaa igu soo dejiyey tana aayadiisiiya in badan rumaysan maayaan sidaa daraaddeed ayaa dabeedna markhaati marka hore iyaga qanciya oo la yidhaahdo almucjizaat oo aayaadka ka mid a ayaa ilaahay uu soo raaciya fa qaaluu ummadahaasi waxay yidhaahdeen abasharun yahduunanaa ma bani aadan baana hanuuninaya way isxariifiyeenoo dafiraadaasay ka hor keeneen watawallow way sii jeedsadeen fakafaruu watawallow fakafaruu intay gaaloobeen bay watawallow sii jeedsadeen ma bani aadan baana hanuuninaya waxay keentay dafiraadaasi gaalnimo waanay dhaqaajiyeen wastagna allah ilaahayna wuu ka maarmay uma baahnayn kuwa ah wallaahu haniyun xamiid ilaahay baa haniyahoo kaaftoon oon cidnaba u baahnaynoo xamiidahoo mar walba mahad iska leh oon cid mahadiisaanayn ay badantahay mar walba marka halkaa waxa naska ilaahay uu ku bayaamiyey qorshaha ilaahay cidda ka hor imanaysa aan ku qancaynin hanuunkiisa qawadaysa ee ku gacan saydhaysa abaalkooda waa kaa ilaahayna uu ka maarmay isaguna uma baahno wastagna allah wallahu haniyun xamiid waxalla waxa cibaado la samaynaya ilahay waxba uma kordhiyeen zacama waxay sheegeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay an lan yubcatuu inaan la soo saarayn aakhiro aakhiro dafirkii wey waa kuwii aakhiro diidkaha an lan yubcatuu saasay sheegeen زعم تسمى مطية الكذب وقاديد كبانت وحو شاكتي أما أو شاكي وكو أو الرمائية ويرئية وعدي ندمع واسدو شاكتي مركي باحا كم وقتي وحان شريني إلى أنا آخرة وحلا يسوسوا صار يا شرين بي شاكتي قل وحاتلا بلا وربي بلا والله ينسوا صاري وربي إلهي كان كل عرفه لتبعثن ولا إنسان ولا إندونا ثم لتنبؤن وحلا يدين ورمي دونا بما عملتم وحيا عمل سميسان بالا يدين ورمي ولا يدين كحساب وذلك كاف أوكي إنه إلهي دتك آخرة صلى عليه يا وحي سميين بينه كحسابيو أرن كاسي على الله يسير إلهي وكفدو ديه على الله يسير إلهي وأسهليه وحلا وين معها كما أتكان أيوه markaa dhaar baa ilaahay uu ku jawaabay sideedabana qofkii shakisana ma munkira ee waxaan dafirsan dhaartaasaa lagu qancinaya hadduu ku qanci waayana abaalkiisu waa naarun weeye waa saddexda aayadood rabbi markii uu ka warramayay soo saaridda khalqiga u jawaabayay kuwii dhintay u jawaabay baan le kuwa dafiray uu dhaar ilaahay ku jawaabay nabiguna calayhi salaatu wasalaam marar badan ayaa marka uu dadka u jawaabayo uu dhaaran jiray iyadoo tilmaamaya in badan baad ku aragtay xadiidta waladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ay ku jirtay waa waxay tilmaamaysaa arrinka uu sheegayo mudakarnimadiisa faaminuu billaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya dadow wannuuri iftiinkiina rumeeya aladii anzalnaa kaasoo aanu soo dejinnay wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir camalkaad samaynaysaan alleh xogagaal buu yahay waa kii xogtiisa ogeen waxba seeganayn rasuulkii baa ilaahay uu sheegay nuur buu sheegay rabbi uu soo dejiyey nuur oo nuur xaggee lagu helayaa qur-aankan la-aantii xaggee nuur laga helaya dadka yidhaahda nuur baanu helaynaa qur-aan la-aantii dee way iska sheegeenuun wuxuu nuurayaa qofka qalbigiisa iyo iimaankiisa iyo xayaatadiisa iyo dhaqankiisa intaba wuu nuuraa qur-aanku dadku inta ay qur-aanka haystaan walaa zaaluu binuur nuur bay haystaan mar alla marka ay qur-aanka waayaan dadku ay ka qabaan barashadiisa akhrisashadiisa ku camalfalkiisa isku dawayntiisa marka ay taa ka qadaanna nuur la-aan bay ku sugan yihiin weligoodba warshado kasta oo layr hashiteene iftii waxay ku jiraan gudcur bay ku jiraan gudcur nolosha wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa ruuxan baa ilaahay uu ku tilmaamay waa nolol waa nuur meesha uu galaba iftiiminaya aakhirana u siraadaya dadka ehelkiisa ah rabbanaa atmim lanaa nuuranaa واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والنور الذي أنزلنا والقرآن إلى هاي مورا افتينك كبح حيا وارق عركية ومضى إسلامك هذا ولا كل واتيه هل النقطبع ويوعيا يوم يجمعكم مالك إلى هاي أولين صاورين دونا ليوم الجمع في يوم الجمع مالك كلا كوين barkulanka weyn maalinka ilaahay idinsoo tubi doono daalika maalinkaasi yowmu taqaabun waa maalinka isku kadinta maalinka laysa sabaxdayna in la iscawari doono ee qofna badeecadda qaaligaa uu qaadanayo qofna ta liidata waa maalinkaa wey daalika yowmu taqaabun maalinkaa yajmacukum ilaahay wuu idinsoo ururinaya liyowmi ljamci waa maalinkii ururka ee loo ballansanaa yowmu ljamcina waa la yidhaha yowmu taqaabunna waa la yidhaha adni iyo karar waa erayo loo isticmaalo bayca iyo iibka iyo isdhaafsiga oo heben maqbuun baa la ydhaha nicmataani maqbuunu fiihima kaiiru min annaasi sixatu wafara nabigu calayhi salaatu wasalaam laba nicmo dadka in badan oo kamid ihi waa ku kadsoon yihin way ka dhacsayiin xaqiiqadooda caafimaadka iyo jaaniska fulaan maqruur ama waxa la yidhaahdaa waa la dagay maalinkan siyaabaha lasabni qabniga uu ku imanaya in la isu dagay waxaa ka mid a ciddii jannada gashay waxay qaadatay dadka naarta galay meelo ay ku lahaan lahayn jannada kuwa naarta galayna waxay qaateen meelo ay ku lahaayeen kuwa jannada galay ay naarta ku yeelan lahaayeen saasaa la isu dhacsaday qolana labadii meelood nin waloo naarta galayba wuxuu qaatay laba meelood oo naarta ah nin waloo jannada galayna wuxuu qaatay laba meelood oo jannada ah nin walbana ku kaafira ilaahay u dhiiba wuxuu ihi haadaa fikaakuka min annaar kanaa naarta kaaga fillaanaye adigu jannada qaado daalika yowmu taqaabun waman waata qur-aanku uu tilmaamo dhaxalka waa jannadii laydin dhaxal siiyey dhaxal macnaheed cid buu ka soo wareegay waman yuumin billaahi cidda ilaahay rumaysa oo yacmal saalixan camal fiicanna samaysa yukafir canhu rabbi wuxuu ka dhaafayaa sayi-aatihi gafafkiisa wayudkhilhu wuxuu gelinayaa jannaatin beero تجري من تحتها هستيدنا يقول قل إسال أنهار وبياشي خالدين فيها واني كواريان أبدا ولقود ذلك الفوز العظيم كاسنا والليباوي ساسا إلها وحصاء إيمانية عمل صالح لهل يا هذا تنبدا فيه جنة لهل لبدا سوق قرآن كسكو دعبا ويسكو لفاقين والذين كفروا كوي قالوا وكذبوا بآياتنا آياتها يغنى بيني وقرآن كان أولئك أصحاب النار naarta ayay kuwaasi la saaxiib yihin saaxiib lama sheego qof mid mar la kulmay waa laba isku raagay oo isku raagay sama saaxiib markaasa la khaalidiina fiihaana way sii adkaynaysa weli ila saaxiibada waxa laga yaabaa inay mararka qaarkood kala tagaan khaalidiina fiihaa halkaa way bariinsadeenoo waa la qabsanaya way degayaan wabi'sa almasiir meel in uu qofu laabto halkaasaa uxun wax waliba qadarka allay ku yimaadaan doorashada insaankuna waa jirtaa maa asaaba min musiibatin balaaya ma dhacdo axadan weeye macnaa cid kuma dhacdo ilaa biidn illaah alle qadarkiisu bay ku dhacdaa wixii dhacaaba wuxuu ku imanayaa ilaahay qadarkiisa markaa qofka muuminka ah wuu qancaya waa qancaya u qaadan waa ku noqon mayso leanna arkaantii iimaankay ka mid ahayd an yu'mina bilqadar waman yuumin billaahi cidda ilaahay rumaysa yahdi qalbah ilaahay qalbigiisu hagaya xaqa ku jahaynaya wallaahu bikulli shayin caliim ilaahay baa wax walba ogsoon qalbiga hanuun u helahiyo ka kale isagaa kala yaqaan waman yuumin billaahi yahdi qalba doorasha inay jirto ilaahay dankiisay masaa'ibku ku yimaadaan naartani ay ku timaadaa xumaantani ay ku imanaysa laakiin haddana waxaa jira addoonkii in la yidhi iyomaad dooran hanuunka iyo hallowga jannada iyo naarta isagaa markaa farta fiiqaya yahdi qalba hanuunku hanuun buu dhalaa hanuun kaleu dhalaa ilaa uu qofku hagaagu miyirsado halowguna halow buu dhalaa ilaa uu qofku waasho oo dabeetana wereeru naar ku daadego qalbigu qur-aanku aada u xusaa markastoo hanuunka iyo aada arkayso indhaha iyo qalbigaa naska u xusaya liana alqalb maliku lacdaa sida had iyo jeer cid waliba madax iyo hogaamin ay ka tala qaadato ay u leedahay oo ay ku dayato waa xubnaha oo dhan madaxdooda ama ka ciidankan dhan ee howlgelaya ee jirka ah ka agaasimaya weeye qalbigu saa darteed baa qur-aanku uu qalbiga u cabiraa wa aiicu llaha ilaahay aqbala wa aiicu rasuul rasuulkana aeeca aqbala oo u hogaansana ilaahay rasuulkiisa alla aqbalabaa rabbi wixii lagu adeecayo lama sheegi waa diintay keeneen ilaahay uu usoo dhiibay rasuulka sala allahu calayhi wasalam daacaduna waa istislaam addoonka hogaansamo ilaahay u hogaansama isagoo nabiga tusaalaha ahna ku dayanaya fain tawallaytum haddii aad sii jeedsataan fainamaa calaa rasuulina rasuulka iyaga dushiisa waxaa ahaaday waa nebi maxamede albalaaqu lmubiin gaadhsiin cad inuu dadka si wanaagsan u gaadhsiiyo waanu ina gaadhsiiye intuu isu soo ururiyey xajat lwadaac ayaa uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadow ina allaha saa'ilukum canii ilaahay wuu idiin weydiin doonaa maxay idinku jawaabi halkaasaydan qad ballaqt نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت اللهم هل بلغت اللهم فاشهد مرتكر تاغيا وحل الله وقوا وصوت بني تبعتنا إيه مرخاتك عيلها ومرخاتك أهو اللهم فاشهد فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله إله لا إله إلا هو إله حق لقو عابد أمتري سقم ويانا وكلي ilaa haddii cibaado uun addoonuu gudanayo ilaahay ha u guto cidda ehelka u hay waa isaga wa cala allaahi rabbi dushiisa falyatawakali ilmutawakiluun kuwa tala saaranaya ilaahay ha u dhiigteen cafan wa cala allaahi falyatawakali ilmu'minuun addoommaha ilaahay rumeeyey ee mu'miniinta ahay ha tala saarteen ilaahay camalkii baa la samaynaya daacadii baa la samaynaya laakiin mar walba waxa laga maarmaana an natawakala cala allah camalkeenna waynu samaynaynaa ka aynu ka sugayno inuu inoogu deeqo aqbalka inuu inaga aqbalo ila sacyigaaga waan saciye way ugu dhantay maya tolo miyaa la soo celiyey miyaa la aqbalay camalkaagii waa inaanad ka aamid noqonine waa inaad mutaabaca iyo dabagal ku samaysaa adoo ku xisaabtamaya siyaabaha lagu aqbalo haddana waa inaad ilaahay ka baridaa inuu aqbalo waa in umuurtao dhan ilaahay loo dhiibta yaa ayuha aladiina aamanuu aayaad ka soo socdaana waxa ay ku soo degeen asxaabtii maka ku hadhay ayaa mar kastoo ay sidhaahdaan sidii nebigii asxaabtii maka ay uga hijroodeen idinkuna hijrooda ayaa ehelkoodii hareeraha qabsada ah ehelkoodii ayaa ku dhega waxay leeyihiin xaggee nagaga tegaysa sababtan maaha annagu waa shahaadano islaamnimadii isku kiin garab taagnaya laakiin kama maarano wehelkiina marka nin walba sida islaantii iyo caruurtii iyo xigtadii u haysteen ayaa dad doorihii soo hadheen markii dambey hijroodeen bay arkeen iyadoo raggii kasoo horreeyay uu baac dheer yahay oo laga tallaabo dheereeyey cilmigii iyo ammaantii iyo horumarkii diinta intaba iyadoo laga dheereeyey ayay arkeen qaarkood baa dabeetana waxay dooneen inay ama cunaqabateeyaan ama gooyaan ciddii la hadhay oo ay hiifaan way haaraamayaana waxay leeyiin waa kuwa kuwa dad naga reebay kolkaasaa dabeetana ilaahay sidan uu baraarujiyey dadka iyadoo rabbi uu tilmaamayo kuwan inay xaq ku leeyihiin qofka xigtadiisiiyo cidduu mas-uulka ka yahay xaq bay ku leedahay xaqooda wuu siinaya laakiin ka ilaahayna inuu gala maaha ilaahayna xaqiisa waa la siinaya in la caabudo diintiisa la barto diintiisa la faafiyo xaqiisa waa la siinaya kuwana xaqooda waa la siinaya qofkuna intuu abuuran yahay wuxuu abuuran yahay xuquuqda inuu fuliyo marka xaq walbana ka kale inuu ku gado oo kale uu liqa maaha yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo ina min aswaajikum oorihiina waxaa ka mida wa awlaadikum iyo ubadkiina caduwan lakum qaar col idiina faxdaruuhum ka digtoonaada col bay idin yihiin yaa cadow kuwa ayaase naseex ku ah qofka aakhiro kugu tabantaabinaya arrinkeeda iyo iimaan wanaagsan iyo allood ku dhawaato naseex buu kuu yahay haba kaa dheeraada xagga abtirsiimada laakiin qofka intaa ka soo horjeedaa haba kugu dhawaado xagga abtirsiimada eh colbaa ilaahay uu ku tiriy faxdaruuhum hadduu qofku ubadkii iyo ooridii u gaaloobo ama ehelkii u gaaloobay iyo tolkiisii iyo qabiiladii waa cadow inkastaba ha sheegteen inay iyagu garab iyo gacal ku yihiin mustalax eray bixinta ilaahay baa le saasuu inoogu soo dhayaran inamaa amwaaluk ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum waxaa ka mida oorihiin iyo ubadkiina qaar cadow idiinahay ka feejignaada ka feejignaada marka qofku waa inuu miisaamo talow qofkan maxaa ku wada nooshi وإن تعفوا هطاسكا ضافتان وتصفحوا كسيجي ستان وتغفروا سامحدان فإن الله غفور رحيم إلهي باتنبغ ضافتان حريص استعفية إذن كنا عفية قائر إيسكم معنا دو عفسك إيا صفحك إيا غفرانك وضعفي حواها يفينو هولانينا كوانا عقوبين إنانا لها رأي إلهي واكا ضعفة إذن كضعف إنما أموالكم حولهن وأولادكم أبتكين فتنة امتحان بين قال إذن كتر ربيا أجر ربنتي qofku waa la kaleedan yihi wallaahu cindahu ilaahay agtiisa waxa ahaaday ajrun cadiimun abaalmarin weyn ayaa ahaaday ilaahay agtiisa abaalmarin weyn baa ah nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam xusay ehelkiisa laftiisu inuu fitno ku yihi ayuu aayaddan u daliishaday isagoo mimbarkaa ku taagan ayuu arkay xasan iyo xuseenoo laba qamiis oo yaryar oo cascas gashanoo halkaasoo turunturoonaya muu odhanin war hebelow soo qaad manuu sugina iska soo kufkufeene intuu khudbadii mimbarka kasoo daadegay ayuu labadoodii soo hinjiyo midba sin buu ku soo qaaday mimbarkuu soo fadhiisiiyey markaasaa wuxuu hi ilaahay baa run sheegay markii uu yidhi innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna labadanina waan sugi kari waayey say usoo kufkufayeen intay soo gaarayaan ilaa aan khudbaddii idinka gooyayoo aan soo hinjiyey maxaad u malaynaysaa innagana waxaa loo wada waashay islaamta iyo ubadka iyo adduunka dadkii kaasay masaajidka u seegeen kaasay dacwadii iyo diintii u seegeen wadaad iyo waranlaba kam in nin daaci ahaan jirayoo diinta dadka bari jirayoo dabeetana xaggii doolarkunu baylay ilaahay caamadii dacayadeeyana yidhaahdeen war diinta waa noogu yeelayseenoo waa noo gacan haadiseenoo idin ajiib noo nimide xaggee loo weydaarateen waa xujo aad iyo aada u weyn raggii ducaadda ahaa tafaasiirta wada akhrii jiray cilmiga xadiidka akhrii jiray ayaa siyatabeeyadii ayaa laga yaabaa dadka qaarkood maanta haddii lailaa soo kala bixiyo inaan aaya fasiri karayn waxaana waa fulma waa farakuhayn baa la idhaahdaa iyo minhaaj waxa yaqaana ninkii u kala baxsan yahay marka fitnadooda runtii ma aha oo qura dadka caamada ah culimadana way kusii fitno badantay cibaadada iyo cilmiga iyo dacwaddu waa xisnun xasiin qalcad uu qofku ku jiro wey oo intaanu cid kale u danayninba baahi weyn isagu u qabo horta inuu ku badbaado hadduu ka dhexbaxana waxaa jiraya duufaanada qabaa'ilka iyo duufaanada siyaasadda iyo duufaanada bolotiiga iyo kuwada qaala raadinta dabeetana qofkiiba meel ka dhacay la arki maayo hawadaasunbuu maraya marka uu sahlan yahay waanu safka dambe iyo jamaca dambe iyo sii haleela nabiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam male ragga qaarkood way iska daynta akhurka jamaca iyo jamacaadka iyo diinta ay dib uga sii dhacayaan haddii kale ilaahay baa sii dib ridi doonaa sii dib ridi doonaa إنما أموالكم وأولادكم فتنة إذا وقفك مسلم كحياتي سوين مبرمج هذا مبرمج وأنا كقراء سدوس وكان يسكدين ودقالها كقراء لكن وين عقل جيسي إيه علم جيسي إيه عبادة جيسي بكوريتاني كتيرة أحد الأعلام باو حولها من كان يومه مثل أمسه مغبون أو مغرور ومن كان يومه أقبح من أمسه ملعون qofka maalinkiisan uu joogaa uu shalay la mid noqdaa waa lagu kadiyey waa maqbuunkan aayadda ay ka warramay hadduu maalinkiisan uu joogaa shalay ka liitana waaba malcuunba halkaasi salafka ka taagnay marka iyo inaan ka darayna aan ka raynoon hore u soconno diin iyo dacwad iyo cilmiba idan markaa waa in awar iskaagu ama saacadahaada afar iyo labaatankai ay xisaabsan yihiin goormaad ehelka u shaqaysaa goormaad ummadda dan caama u qabanaysaa goormaad adigu aqoon kororsanaysaa la haddaad soo lignaato un sidaad ku yar tahay unbaad ku weynaanaysa wabaad kasii daraysaa un inamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatu wallaahu cindahu ajrun cadiim xadiidkuna waxau ahaa man qaala halaka annaasu fa huwa ahlakum qofka idhaa dadkiiba halaagsamay isna wuu ku jiraa un macnaha aniguna inayna ka reeyeyn maaha waaye wallaahu cindahu ajrun cadiim fattaquu llaha ilaahay ka cabsada ma stadactum intaa kartaan wasmacuu maqla waxa laydin sheegayo waaطicuu hogaansama buu ilaahay yidhi waanfiquu khayran wax wanaagsanoo xalaal ahoo maala bixiya لأنفسكم بحية ومن يقعد لغا إلالية شح نفسي نفتي سبخي لمديدة يلا حتى على حمديدة قفك لغا إلالية فأولئك هم المفلحون كوا سواه رمبري ويلي بان انتا إلهاوي عددا قاركود وحي فاستلمامان آيات كمنسوخة أهي لفظقود ونشوغي معنى هذه لنسخي إن أي كمي تهي آياته آيات سورة العمران كسو جنبانا نسخي بإليه ayaa ayay aayadana nasaxday aayada suuratu aali imraan ku sugan wala nasaxa ee sheegaysa ya ayuha alladina aamanu taqullaha haqqa tuqati xabsiisa dhabta ilaahay ka cabsada marka tana nasaxday ayay leeyihin laakiin sida raajixa ay waxa weeye saad ku aragtay imaamu nawawida inuu maaragtay masalada ku sugay kitaabkiisa riyaad saalixiinka waxa weeye waa inay isfasirayaan oo quraanka had iyo jeer mar kastoo la jamcin karo goorta naskhi la sheegaa waxa weeye marka aayaadka la isu geyn kari waayo la jamcin kari waayo ayaa naskiga loo gudbaaye imika way isfasiraya waa mufasir iyo mufassar hadihi اlaaya mufasirat lilaaya fii suurati ali cimraan marka uu ilaahay yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha xaqa tuqaati cabsidiisa dhabtaa ilaahay ka cabsada cabsidaa dhabtii waatee waa tan weeye faاtaquu اllaha ma staطactum waa intuu addoonku karo in aanu adoonku karin oo awoodiisa ka baxsanin maba ahaba cabsidii dhabta ahayd maba ahaba oo waa ka nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam diinta ha isku adkaynina walan yushaada diina axadun ilaa halaba yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum guluwi baa la idhaahdaa taas iyo xadgudube inta u adoonku istiaacadiisa ahaan hagrasho lahayn oo alla u caabudaabaa ah cabsida dhabta ah fattaquu llaha ma staactum saa darteed buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه أو فانتهوا عنه مركا واحد فرا انت عكرتاك لي مادة مركا سواء وحيدين ديرا سيدي سوغا ولا تقع مركا وحيدين ديرا سيدي سوغا ولا تقع واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ساسا إلهي الرعي خيرا مالكي لا إلهي وكتل ما إلا بحنين ويهي خيرا مالك واخير وإنه لحب الخير لشديد الخير وعيدا إلهي وكت المامي مالك لأنفسكم لو نفتا ضد بحنيس ومن يوق شح النفس الشح وبخير لماذا مركي سيئت كاتي ربته فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله ربي هتاء ما هيسان قرضا حسنا ما هو ناكسين يضاعف لكم وإذن لأبلاد ويغفر لكم دنبقوا إذن كان دافي والله شكور حليم إلهي بأم هذه أدونك وحبحية حليم أو دلقات عالم الغيب والشهادة وحا غيب كي مقب أكسوية والشهادة وحا مغضى العزيز كي أود بدوي الحكيم كي شيء والبميشي سدقوي سداس وي أو قفكا أتربا وحا وها يا أماهين يا من يقرض كما أماهين يا كؤان غير عديم مدان وحبوين كانت دفرين وإلهي dadka had iyo jeer waxyaabaha la amaahaya waxay isaga bataan inuu la idhaaho waa faramadi ama uu kacay amaba uu gacmaha saydhu yaad sheegaysa ma hayo wixii aad ii dhiib laakiin ilaahay labadaa midna male yudaacifu lakum wayakfir lakum wallahu shakuurun xaliim shakuur waa kii ku mahadinaya adoonku waxa uu sameeyo ee wanaagsan xaliimna waa kii u dulqaadanaya ee wixii dhacdhac ah ilaahay baa kaa asturaya suuraddani waa suuratu dalaaq baa la ydhaha oo suuraddii shan iyo lixdanaad aayadaheedu waa labiyo toban سورة النساء صغرى نوالا سورة النساء الكبرى وين صابرنا سورة النساء ويرقي وحي كور رميسا نظام كقويس أي آد غور رميسا سورة سادرتيد باس سورة تمرك الله بحي قيبتي هذا الدنبنا وحا أي كور رمي دونتا أدون كسيدا لدوني إلهي سين ولا دقم رقية دول متك الساعدة وعمل صالحي عباد في عنا كل ولاده طلاق يفرينك أي سورة si gaara uga sii warami doonta iyo soo celinta ama rajciyeysiga gabadhii la furay la soo ceshado iyo cidda tirsiga muddada la idhaaho cadadbaxa iyo biilinta ubadkii iyo ehelkii la biilinayo iyo xaqa ay isku leeyihin ragga iyo dumarka xidhiirhka wanaagsana la doonayo inuu socdo ubadka sida arrinkooda looga warhaynayo dalaaqan suuradda ilaahay uu ku bilaabay runtii diimaha kaleo dhanna waa ku jiray diinta islaamka qula maahae diimaha kalena waa ku jira inkastoo siday u arkayeen yuhuudda nasaarada romanka ay ka duwanayd sidan islaamka nimanka romanka oo kale waxay arkayeen marka gabadha la meherinayo in furiinkuna kolley daruuri u yahay oo kolleyba la furi doono sidaa daraaddeed ayaa nikaaxa ama guurkaasi uu baatil noqon jiray haddii gabadha la meheriyo oo la shardiyo ilaan la isfurin matala labadii qof baa isguursada waxay dhahaan isfuri mayna inagu weligeen waynu isqabayna nikaaxaasi waa burayaabay qabaan yahuudduna waxay arkayeen inuu muddo markuu socdo ay isbayr garoobayo nikaaxu diintii towraad ma ahayn laakiin waa waxyaabaha ay taxriifiyeen si kastaba ha ka ahaato ifsaadkay jeceliyo in had iyo jeer qofku aanu nolol qoysnimo oo muxadad ahoo gaara ku noolaanine uu meelaha ah wareego markaa waxay arkayeen haddii labada qof toban sano ay isqabaan inuu iskaba dhammaanayo tumaatigu isaga go-ayo nikaaxaas mararka qaarkood waxa ay qabeen gabadha hadday dhali weydaba inay iska furantayba sidoo kale tan nasaaraduna inkastoo madaahibta kiristanku aanay isku mid ahayn iyaguna waxay qabeenba inaan inaanay furmaynin gabadho kol haddii lagu xidho way dhammaatay wixii doonaaba ha dhaco way kala lulanayaan waa rimoor iyo kii jiidaya uun ma jiro la kala furi maayo sidaa darteed baad meelaha ka maqashaa hebel iyo heblaayo way kala gaar bay u kala socdaa macnaheedu waa kala loosha wey fatadaruhaa kalmucallaqa ismanay furin ismana qabaan mana wada noola waana isqabaan waa arrin halkaa ku dabalaba ahayd iyagoo baybalkii markaas meelaha qaarkood ka soo ama si khalada u fasiraya ama meelo ay bedeleen soo qaadanaya islaamku waxa uu markaa tixgeliyey ugu horeyn guurka in la dhiirigeliyo oo labada qof la isu guuriyo si ay dadku sinada uga asturmaan iyo ceebaha furiinkana aada buu uga dayriyey waanu warwareejiyey oo labadii qof marka ay siseegaan intay guriga joogaan suuratu nisaa baynu kusoo marnay ha ismaacuudiyeen oo ha iswaaniyeen oo ninku gabadhii ha waaniyo ha ka yaro durko ha ku yaro mudaharaado haddana darbi iyo garaac aan waxba yeelayn baa ku xigay haddii arrinkii dabadaba uu soo baxo fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa garsoora loo saarabaa la xigtada ah halkaa hadday haddana soo dhaafto dee waa inay ama dalqadii ka iibsato ama isagu uu furo markaasay maraysa waxaa la yidhahdaa marka alkayu aakhiru dawaa dabku waa dawada u dambaysa marka waxyaabaha kaleo dhan loo soo isticmaalo cinda dikri lcamaa yustaxsanu lcawar baa ladha indhala-aan marka la sheego cawarnaantu waa sahal labadii qofoo silic iyo darxumo iyo kala loosho ku wada noolaada oo dal iyo dadba ceebeeya inay kala dhaqaajiyaan baa ka wanaagsan marka waa xaala xaaladda u dambaysa welibana haddii wax sababi aanay jirin ma wanaagsana furiinkaasi waa karaah aaaarta qaarkood inkastoo malaa sanadkiisa culimada qaarkood xadiidka wax ka sheegaan xalaal waxaa ilaahay u necab yahay dalaaqa ayaabuu ahaaba xadiidkaas waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkuu ku yidhi dabaraani kitaabkiisa weynuu ku warinayo sanadkiisana xasan lagu sheegay ina allaha laa yuxib addawaaqiina waaddawaaqaat dadka guurka dhadhamiyo uun ilaahay ma jecla ee rag iyo dumarba mid kasta ha ahaade inuu kani guursado u furo haddana guursado u furo islaantiina ay guursato oo dabeetana ay haddana kan iska furto intay dabakaayo ka furato way dacaydeen waxay dhahaan dabakaayaha iga furan ina iga tag bay dhahan manaa kunka dollar ay kolba ka qaadatay inay maqaaxi ku furato oo haddana mid kale oo haddana mid kale oo lailaaha ilaayo shan lix bay martay oo mid walba meher kun dollara bay ka qaadatay waxaasi arrin maaha ilaahay kuwaa ma jecla ibnu cabaas waxau lahaa inama alaaqu can wadar furiinku waa ka fursan waaw muraad weyn unbaa la isku furi karaa isagoo markaa islaamku labada qof isku haynaya daa'iradda macnaha heerka guur ee dalaaqa ayuu soo cidhiiriyey waa la soo ururiyey markaasaa dabeedna la diiday gabadhii waktiga ay caadada leedahay in la furo waa xaraan wey ibnu cumar oo xaaskiisiiyo caado la furay ha soo ceshaday buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markay daahir noqoto hadduu doonaya haba furee waxaa la diiday in dalaaqii lagu dhaarto oo ninku gabadhiisii intuu ama waxaa la yidhahda xilaha inuu ku dhaarto xilaa hay furan soomaalida had iyo jeer dhaar umay qabin wallaha iyo bilaha iyo wallaahi bilaahi tallaahi haddii qofku idhaahdo maya xila furna noo raaci ohan jira maxaasi kaa dhagaysan mayne halkaasun baanu ku joogsanayna nabigu wuxu uhi man xalafa bikayr illaahi faqad ashrak xadiidkii abi daawuud shirki iyo gaalnimu ku dhacay qofka waxaan ilaaha ahayn iyo sifooyinkiisa cidda ku dhaaratay isagoo furiinka meermeerinaya islaamku waa inu suuradda dhexdeeda aynu ku arki doonaaye waxaa la yidhi gabadhii la furay gurigeeda muddaha joogto muddo ay iskaga cido tirsato waa iska macruuf labada qof isla qabsaday in yar markay joogaanay cadho baxaanba way isu soo xiisoodaan ilaahay baa laa tadrii lacalla allaha yuxditu bacda dalika amran ayaddaas waxay ka waramaysaa jacaylka labada qof iyo xiisaha galaal qaban doona intay isfureen kadib kam wa kam nin aada u caraysnaa oon dalqadihii waxba u reebin oo haddana muddo werwarsan oo madaxa xoqanaya meeluu ka noqdoba waxa kale oo dalaaqii ilaahay uu ka dhigay hadda kelmadii lagu mehersaday waa hal mar uun waa qabuul iyo iijaab haddana saddex faraar baa ilaahay u dhigay saddex faraar mar buu furaya mar labaad buu furaya mar saddexaad buu furaya lidaalik baa islaamku xaraam uu ka dhigay in mar qura gabadha la wada furo dalqadaha loo dhameeyo ninkii wada furayna nebigu intuu aada uga xanaaqay buu ahaa ayulcab bikitaab illaahi wa ana bayna adhurikum war ma kitaabkii ilaahay baa ku ciyaaraysaan anigoo idin dhex jooga ilaahayna wuxuu ihi aalaaqu marataan laba jeer ha la furo gabadhii qur-aanku markaa sidaasood arkaysa islaamku wuu soo cidhiiriyay oo waxaa intaa la diidayaa qoysaska burburaya leanna waa shaydaan shaydaankii baa laga farxinaya colaalku kasoo diraya carshi weyn iyo kursi weyn intuu barweynka dhigto isagoo ilaahay isaga dhigaya raciyadiisa dabeedna waxa kolba warbixinuhu ka qaadanaya kuwa soo noqonaya anigu waxaasaan fasaadiyey anigu waxaasaan fasaadiyey anigu qabaa'il baan isku diray anigu kacdoonkaasaan sameeyey ka yidhaahda anigu hebel iyo gabadhii sidaan isku diro kuwaas way kala dhaqaajiyeen ayuu soo qabanaya wuxuu leeyahy kanaa igu banaan agtiisuu soo fadhiisinaya marka shaydaankiioo laga farxiye wey taasuu islaamku la dagaalamaya haddaba hadday dhacdo in la kala tago saynu suuradda dhexdeeda ku arki doonno waa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan in si wanaagsan loo wada joogo iyo in si wanaagsan loo wada tago diinta islaamku waa taa laakiin in la yidhaahdo rag iyo dumar colla ma aha nabadna maaha nin iyo gabadhii aayadday kasoo horjeedaa taas sidoo kale gabadha haddii uu qofku furo inuu ka hadho wey inuu ka hadho weeyaan wain yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacati hadday kala tagaan mid walba ilaahay baa sidiisa u khaarijin doona oo wuscigiisa iyo deeqdiisa siin doona iyo calafkiisa markaa inuu qofkii sii daba jaaqo uu sii daba socdo maya amiirada carbeed qaarkood baa waxaa laleeyahy hadday gabadh furaan nooma dhawaadaba halkaasay ku guurbeeraysa inaguna inaynu saa noqono waa qalad weeye ilaahay baa waxau uhi falaa tacduluhunna an yankixna aswaajahun idaa taraadaw baynahum bilmacruuf inay gabadhii ninkii hore ku noqotay inay mid kala guursato midnaba in loo diida ma aha gabadhii la furay haddii gabadha ay ninkay iyadu iska nacdo sabab la-aan islaamku wuxuu u baneeyey inay ka iibsan karto dalqada fain khiftum anlaa yuqiina xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bih dembi ma jiro hadday wax isku furato xal kale iyadu ha gaadho iyadiiba wata ilahan soomaalida waa khayradkeen bay dhaha marka iyadaa meesha ku ordaysa oge waxa islaamku u baneeyey inay adduunyo bixiso dalqadii ay ka iibsato laakiin waa la diiday in gabadhii la dhibo oo macnaha furiinka ee lagu silciyo iyo dhibaato la geliyo walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun inuu macnaha qofku marka horeba diyaarsado si uu iyada wax uga qaadan laha islaamku waxaa kaloo uu diiday in gabadhii ka tegiddeeda ama galmadeeda laga dhaarto iyaduna waa xaraam weeye haddii uu qofku idhaahdo muddo xoogaaya heblaayo inaanan kuu tegin oo aanan ku jimaacin ba intaa dhaar iga tahayna lama daynayo afar bilood un baa la sugaya afartaa marka ay muddadu waa intay gabadh idin ka samri kartee markay afartaas dhammaadaan waxaa la odhanayaa arrinkii fuli idin dhexeeyey hadduu markaa furin waayo fur baa la leeyahay hadduu furi waayo qaadigaa ka furaya waynu soo marnay aayaddaas ilaahay wuxuu ka warramay taa liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faau faina allaha gafuuru raxiim wain cazamu alaaq faina allaha samiicun caliim bismi illaahi araxmaani araxiim macnaha wuxuu aynu kelmadan uga jeednay nidaamka wanaagsan ee islaamku wada jooga iyo kala tag uu dhigay yaa ayuha nabiy nebi maxamedow idaa dallaqtum nisaaa dumarka markaa furtaan fadalliquuhunna u fura liciddatihin liistiqbaali ciddatihin si ay ciddadooda u bilaabi karaan marka furtaan waa inay ciddadeedii bilaabi karto wa axsul cidda ciddadana kooba oo tiriya waataquu llaha rabbakum ilaahay inla ka cabsada rabbigiina ahaa ee isagu idin abuuray awoodda badan laa tukhrijuuhunna ooryaha la furay ha ka saarina min buyuutihinna guryahooda intay ciddo tirsanayaan walaa yakhrujn ooryahaasina yay bixin oo gabadha yay dudin marka la furo ilaa an yaatiina inay ooryahaasi la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina sina caddaatay oo markaa xeer ciqaabeed iyo maxkamad baa loo saari wa tilka xuduudullah taasi waa xeer ciqaabeed xeerkii ilaahay idiin dhigay iyo nidaamkii nidaamku ilaahay idiin dhigay waa kaa waman yatacad ka tallaaba rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee xuduud allah ilaahay nidaamku u dhigay cidda dhaaftaa faqad dalama nafsa naftiisa unbuu meel kaga dhacay oo uu qardoofu ku xadgudbay laa tadrii ma ogid lacala allaha ilaahay wuxuu u dhowyahay yuxdisu inuu keeno bacda daalika labadan qof intii ay isfureen amraa arrin uu keenaa laga yaabaa oo labadan qof way isbarteene ay dabeedna isjeclaadaan marka waxaa la doonayaa oo loo yidhi ha joogto meel dhow inuu kasoo ceshan karo haddaynu bal jumlooyinkaa dib ugu noqonno ilaahay nebigu u baaqay kolkaasa haddana idaa dallaqtum buuli maxaa lagu tusinayaa nebigu inaanu isagu basharnimada ka baxsanayn uu bashar yahay oo da isba waxbuu furay qaarkood uu furayna ilaahay baa ka musluxo yidhi soo cesho sida xafso oo kale innahaa sawaamatun qawaama cibaadaday ku fiicantahi soo cesho baa layidhi waana dumarkaaga ehlu jannaha marka in madaxu dadka uu bararo uu faaro la yidhahdo walaadkii maxaa waalay hadduu xalmoodo uu furaya malaa'ig maaha nebigaa furay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood unbaa yaabo idhaa sheekh hebersowka gabadhii furay maxaa ku dhacay waxyaabahan la isku cambaarayn baa jira idaa dallaqtum nisaa fadalliquuhun liciddatihin taasi waa taas min baab qolo kii u weynba oo lala hadlaa waxay keenaysaa xukunkaas inuu caam yahay fadalliquuhunna fura liciddatihin ciddada si ay u bilaabi karto waa innagaa soo sheegno marka gabadho ay caado ku jirto ma bilaabi karta ciddadii iyo islaamku wuxuu leeyahay horta ha ka dhammaata ciddadaasi intaa kadib bay kow odhanaysa intanay dee ku jirta waxaan leeyahay xaydka ama aanay daahirka ahayn ciddada ma bilaabayso marka ilaahay wuxuu u helinayaa dumarka si aanay ciddada ugu dheeraanin haddii gabadh la furayo wakti ay kow odhan karta ciddada liistiqbaali ciddatiin weeyaan laakiin wakti ay markaa ku raagaysa ciddadu oo aan la tirinaynin maya waa sidaa ibnu cumar uu soo yidhi soo cesho ha soo ceshado wakti wuxuu furay aanay ciddada bilaabi karaynin oo aanay daahir ahaynon guu dalaaqa noocaasa waxa la dalaaq biici waa midaan shareecadda waafaqsanayn kan daahirka uu qof ku furayna ay bilaabi karaysana dalaaq sunni baa la idhaha waaxsul cidda waxay kuu tilmaantay rag iyo dumarba inuu xil ka saaran yahay cadadbaxa muddadan ay gabadha guurka ka sabrayso wa axsu waa waawuljamaaca raggaa lala hadlaya gabadha qura ma khusayso laakiin ka eeganaya dee gabadhan in ubad ka soo baxay iyo in kale la xaqiisii baa lasii xidhiidhsane wax axsu raggii baa laleeyahy tariya wattaquu llaha rabbakum arrin weyn baa ku jira ilaahay ka cabsada rabbakum baa layidhi waa ka muhayminkee ku ilaalinaya ha saarinay idinku iyagana yaanay bix dumarka naag la furay fadhi waaba halkaa ku baxday maya sharciga sidiisaa loo adeecayaayo gabadha haddii la furo gurigeeda waa loo daynaya ayaddu ciladii xagga dambey kugu sugan tahay oo ilahay uu kuu sheegay sababta loo yidhi ha joogto marka iyay dumarku had iyo jeer waxay isku dayaan gabadha inay ka eryaan meesha diinta sideeda ha loo dabaqo rag iyo dumarba iyo ehel iyo ummadba idan waa inaanu arrinku imanin weji dhowr iyo iga eri iyo waxaase waa in diinta sideeda loo adeeca ee loo raacaa oo loo fuliya faaxishadaas sinaa lagu sheegay culimada qaarkood waxay ku sheegeen goorta la saari kara gabadhi waa markay faaxisho cad la timaado oo ah akhlaaq xumo dagaal iyo inuu ehelkii la noolaan waayay jaarkii inay khariibtay iyo markaa iyada hadday dhibaatada geysato waa la saari karaa iyada haddii loo geystana waa laga saari karaa fa idaa balaqna markay u dhowaadaan gaaraan markay u dhowaadaan wey ajalahunna waktiga ay cadadbaxayeen fa amsikuuhunna bimacruufin si wanaagsan u soo ceshada aw faariquuhunna bimacruufin ama si fiican isaga fura wa ashhiduu markhaatigeliya daway cadlin minkum laba caadiliin ahoo raggiina ka mida markaa wax furaysaan iyo markaa soo ceshanaysaanba waaqiimu shahaadata markhaatigana u qotomiya lilaah rabbi dartii markhaatiga u ooga oo u fuliya daalikum kiinaa la idiin soo sheegay yuucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man kaana qofka ahaada yu'minu billaahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro qofka rumaysan waman yattaqi illaaha cidda ilaahay ka cabsata yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeeli doonaa makhrajaa meeluu cidhiidhigoga baxo wayarsuqu waxa uu ka raashimi doonaa من حيث لا يحتسب وميلان فلينبا ومن يتوكل على الله عد إلهي تلسارتي أرمها وليبة رقية دمر متكستوها هذا فهو حسبه إلهي وكف لنيه إن الله بالغ أمري إلهي أرنكي سميتك السلقار يونكو أتكان إنين فلين يوي قد جعل الله إلهي وحوية لكل شيء أرن والبا قدرا مدو إياه وقت عيما والله إذن بشيء إذن كرام sidaasaa markaa rabbi labadan aayadoodna uga warramay soo ceshigii iyo markhaatigii haddii la yidhi fura dee kolkii labada qof kala tegeen hadday isu hamoodaan ama ay doonaan inay wax soo ceshadaan fa amsikuuhunna bimacruuf si wanaagsan baa laysu soo ceshanaya ninkii gabadhii markuu soo ceshanayo shardigaasaa u yaalla waa inaanu lahayn ciddadu ha ku dheeraato haddana aada furti waa inaanu lahayn hebel u diid waa inaanu lahayn ka aargooso waa inaanu lahayn waxyeelo gaadhsii macruufka intaasoo dhan ku jira aw faariquuhuna bimacruuf iska daaya oo iska fura si wanaagsan u fura macnaa dee waanu soo ceshanaynin uun macnaheedu waxay kolkaa cadadbixi kolku dhammaado way furanta meher dambuun bay u baahanaysa qaydka labaadna waa ashiduu dawaa cadlin minkum weeye markhaati waxaa u samaysaan laba markhaati oo raggiina ah minkum muslimiintiina laba nin oo caadiliina oo muslimiintiina ka mid a dalaaqiina waa loo samaynayaa furiinkiina waa loo samaynayaa soo ceshigii baan leehay iyo sidii nikaaxaba loogu samaynayay cimraan ibnu xuseen buu nin wuxuu leeyahy gabadhaydii waan furay waanaan soo ceshaday markhaatina wamaan samaynin waxaad ku furtay oo aad ku soo ceshatay calaa khayri sunna buu leeyahy sunnada adoo khilaafay soo kaa ilaahay saa u dhigay inkastoo aimadu ay ku kala tagsiyeen baa mawaajib baa mise waa sunne ay dee masale fikiga maaragtay khilaafi ah tahay haddana waa khilaafkaa yaraanayo gabadhi markiiba waxay isla soo taagaysaa goormadna soo ceshatay yaa ku ogaa dabeedna shaki baa qofkii gelaya oo armuu hadalkan iska yidhi uun isagoo gabadhii doonaya oo waktigii uu soo ceshan lahaaba dhaafay oo aan soo ceshigiiba jirin armuu shakigaasaa meesha marka waa inay sida ugu fiican iyada iyo ehelkeeda iyo shuhuuddaba waa in loo sameeyo ninkii markuu gabadhii soo ceshanayo waxaana muhiima markuu gabadha soo ceshanayo dadka caamadii rajactu unba iska idhaa sawtan rajactu idhi ayuu kuleeyahy markaad tidhaa goormaad soo ceshato rajactu waxba kuma soo noqdaan meherinta iyo soo ceshiga waa in cid culimo ahoo aqoon leh ama maxkamad ku laqintaa waxaan ay jirto waxa farqi u dhaxeeya laba eray raajactu iyo rajactu intay isu jiraan alif qura u dhaxeeya rajactu waa noqda weeyi meesha doonaysa u noqo aga laakiin raajactu waa ficlu ithnayn baa la yidhaha waa ficil laba dhex mara mufaacala ayaa la yidhahdaa ficil laba un ka yimaadon qof qura ka yimi wey raajactu waa soo ceshaday iyo rajactu waa noqday labadaasay kala yihin marka noqod lama doonayo heblaayo inuu soo ceshadaa la doonaya idan markaa waa muhiim waa muhiim marka gabadhii la soo celinayo inuu cid u saxdo oo kelmadiisa u laqinta xataa af soomaali waxay yidhahdaan waan ka noqday af soomaaliga waan ka noqday bay dhaha waxa saxa waan soo ceshaday xaaskayga heblaayo ama maaragtay saafaad markhaatiguna markaa waxyaabahaasoo dhan buu meesha ka saaraya waashiduu dawaa cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilaahina markhaatiyadaa lagula hadlaya bal inta waa xasaasi arrimahan guurka iyo furiinka iyo waktigani waa waktiga qabaa'ilkuna kala dhintaan qoysaskuna kala dhintaan oridiiyo ninkuna ay kala dhintaan bal inta ilaahay cusleeye tarkiibka iyo tarhiibka bala socda aayaadkeed markaasaa ilahay waxa u leeyay dalikum yucadu bihi man kaana yuuminu billahi walyawmi alakhir waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ina allaha baaliqu amri qad jacala allahu likulli shayin qadra intan oo dhan arrinkana ilaahay uu kusii nuxnuxsanayaao dadku ilaahay bay leeyihin marka ilaahaasay wada caabudayaan cibaadadiisay ku midaysa inay ku walaaloobeen hadday isfuran yay kala tegin qofku gabadhu yay odhan ninkii haddii la kala tegay la dhimay isagiina yuusaa dareemin waa fa huwa xasbu mar walba cidda ilaahay ku tiirsanaysa waa cidda ilaahay raacayso aayaadka ka warramaya cadadbaxa iyo marka gabadhii la furo sidaa ay u ciddo tirsanaysa suuratu albaqara aynu kusoo marnay iyo nisaa iyo markii ay soo degeen baa dadkii carbeed qaar ka mid a baa waxay idhaahdeen weli waxa hadhay dumarku habkay u ciddo tirsanayeen qaar baan la sheegin madalinkii marka uu gabadhii ka dhinto afar bilood iyo toban waa la sheegay aayaddu way sheegaysaa aayadku waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashara waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruub qaarkoodoo dee mufawado ahaa iyadana waa la tilmaamay oo aan dee markaa qaar aan lala gurigelin oon layidhi famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha waxay isweydiiyeen tii la furay iyada oo quusatay amaba islaam weyna oo cisegoysa oon dhalay iyo tii la furay iyada oo aan weli qaangaan noqon oo aan cisadii iyo dhiiggii helin tii la furay way dhici kartaa iyadoon weli qaangaarin in la guursado dabeetana la fure shardi ma aha inay qaan gaadhaaye soomaalidu way yaqaaneen oo taasaan ku meherina korsada la oran jiray ama isagaa waxiisayn jiray oo inan jeclaanayo yar oo markaas dabeetana oranaya anaa korsanayo kaxaysanaya iyadoo daxaaskiisuna way dhacda iyaduna waxaa laga yaabaysa nabiguba calayhi salaatu wasalaam lix jir baa caasho lagu meheray sagaajirna uu kula aqal galay marka taasina way dhici karta haddaba islaantaa weyn ama taa yar marka la furo maxaa talow cadadbaxoodii uu noqonaya ayay isweydiiyeen ilaahay baa uga jawaabay kolka wallaahi dumarkii iyo isna ka quusay min almaxiidi cisada oo min nisaa'ikum dumarkiina ah macnaa waa islaantii weyneyda dhalmadaysa in istabtum haddii aa shakideen oo isweydiiseen faciddatuhunna cadadbaxoodu alaaatu ashhurin waa saddex bilood wallaahi lam yaxidn kuwii aan weli caado helina yaryaraana kadaalik weeye waa saasoo kale iyaguna oo saddex jeer ha daahir noqdeen bay ahayde dee kuwani midna daahirkiiba waktigay daahir noqonaysa may gaadhin midna way dhaaftay marka waa saddex bilood iyaga in irtabtumna shardigaasi mafhuumo laha oo haddaydaan shakiin sidan ciddadoodu ma aha macnaheedu ma aha ee haddaad shakideen baynu ku macnaynay haddii shaki yimi oo isweydiiseen talow muxuu noqonaya arrinkoodu jawaabtoodii waa taa labadaa qolo iyaguna saasay u caddo tirsanayaan qayb kalaa jirta oo ilaahay uu ka jawaabay oo iyaguna isweydiinta ka jiro oo hooyadii uurka lahayda wa ulaatulaxmaali hooyooyinkii uurka lahaa ajaluhunna waktiga ay caddad baxayaan an yadacna xamlahunna waa inay umulaan an yadacna waa inay dhigaan oy dejiyaan xamlahunna uurkooda markay umushaabay caddad bixi waman yattaqi illaaha cidda ilaahay ka cabsata ee sharcigiisa iyo nidaamkiisa saa u raacda yajcal lahu rabbi wuxuu u yeeli doonaa min amrihi arrinkiisa oo dhan yusran fudayd fudayd baa ilaahay u yeeli daalika kaa la idiin soo sheegay amrullah ilaahay sharcigiisii weeyi iyo nidaamkiisa anzalahu ilaykum idinku idinku talagalay gidaarka looma soo dejinin iyo buuraha iyo qoryaha eh anzalahu ilaykum idinkaa la idiin soo dejiyay haddaad isbaal mariso waad halaagsantay waman yattaqi illaaha cidda ilaahay ka cabsatee sharcigiisa sidaa u raacda xuduudda allana ilaalis yukafir canhu sayi-aatihi dembigiisaa ilaahay uu ka salabayn wayucdim lahu wuxuu u buurbuuri oo u weynayn doonaa ajroo abaalmarin weynna ilaahay waa u badinaya marka halkaa hore aayaddaas afraad waxa ay tilmaantay saddex dumarkii si ay u caddo tirsadaan midi waa taa ka quusatay midina waa tii aan gaadhin waktiga cisada helaysa yaray ee la furay midina waa hooyadii uurka lahay idan kolka la eego dumarka la furay iyo dumarka laga dhintay labadaa jeerunbay hooyadu dee ama dumarku ay ciddo tirsadaane way kala duwan yihin ama ciddadooda way kala axkaam badan tahay qur-aanka iyo xadiidkaba kolka la eego oo kolka gabadhii laga dhintay laba siyoodoo qura ayay ciddo tirsanaysa midi waxa weeye inay uur leedahay oo ay umusho halkan ay ilaahay uu ku sheegay mar haddii laga dhinto oo ay umusho way ciddadeedii way u dhammaatay midina waxa weeye afar bilood iyo toban oo tii aan kan uur kale ahayn ama ha lala guri galo ama yaan lala guri gelini waa afar bilood iyo toban unbay asayda sidaysa laakiin hadday uur leedahay asaydeedu waxay dhammaanaysa markay umusheen waa masale lagaga hayo cali iyo ibnu cabaas iyo oo iyagu waxay qabeen abcadu lajalayn gabadhan uurka lihi afar bilood iyo tobanka iyo muddada ay uurka yeelanayso kolba ka dheer ayay ku ciddo tirsanaysaa bay yidhahdeen marka laga dhinto waxaa dood yeeshay abu salama iyo ibnu cabaas ibnu cabaas baa waxaa la weydiiyey nin baa weydiiyey o wuxuu ihi gabadhii marka laga dhintay uur leedahay ma waktiga umushay ku ciddo tirsanaysa mise waktiga dee afar bilood iyo tobanka uu dhammaado maya kolba labada muddata dheer buu maadaama labada aayadoodba ay soo arooreen abu salama ayaa aayaddan soo dariishado yidhi sawka ilaahay caynkaa yidhi abu hurayrana wuu sakangareeye wuu ayido wuxuu ihi qudhayba abu salaman ku raacsanahay markay umushawnin cadadbaxeedu uu dhammaanayo ibnu cabaas baa wuxuu ihi bal waxayna kala furan doonta waa saxaabiyadda umu salama inbuu diro wuxuu ihi umu salama u tago soo weydii haddii lasoo weydiiyeyna waxay tidhi subaycat alaslamiya saxaabiyadda la idhaahdo iyadoo uurle ninkeedii ayuu ka dhintay afartan habeen kadib ayay umushay markii dabeetana ay afartan baxday ayaa ay isu diyaarisay guur nin ehelkeedaabaa yidhi maya afar bilood iyo tobankii waa inay kuu dhammaadaan iyaduna qalabkeedii intay xidhatay nabiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam haddii ay weydiisayna wuxuu u saxeexay inay guursan karto mar haddaad umushay waad guursan kartaa xadiidkaasoo saxeexa soo arooray qowlka ibnu cabaas iyo cali iyo markaa waa marjuux ayuu noqday waxaa raajixa gabadhu inay ku ciddo tirsanaysa umusha macnaheedu waxa weeye marka lasoo gaabiyo marna cadadbaxeedi iyo asaydeedii wuu soo gaaban karaa marna wuu dheeraan karaa haddii markii ay naftu ka baxday saacad kadib ay umusho oo hadday doonto radiidkiibaaba ku dhuftay markii layidhi ninkaagi dhimay iyadoo uur leh ayaa iyadana ilmihiiba kasoo duulay ama dhicis ama dhamays midkuu doonaya ha aado saacada kadibba ayaa umushay ayada waxa cid kale loo meherin kara ala tuub way ka qooday ciidadii aan meerintii dad aqalgalkuna wada waa laba arimood oo kala gaar oo midina aqtiga wax manciya ma jira tahaaraduna waa arrin gaar ah marna way ku dheeraan kartaa oo iyada ur yaraaha bil ah ayuu ninkeedii dhintay sideed bilood kala baa sayri sidaysa labada dee marba faa'iido yeelan kara marka gabadha hadii laga dhinto cadad baxeedu sidaas u noqdaa laakiin hadii la furay waxa loo kala qaadaya in ay guri galaan iyo inaanay guri galin haddii aanay guri gelin suuratu alaxzaab ayaynu kusoo marnay inaan cadad bax lagu lahayn horay bay ka guursan karaysaa mar haddii la furay aan lala guri galin haddii laakiin lala guri galay waxaa loo eegayaa kolkaana inay dhiig helaysa iyo in kale hadday dhiig helaysa waa saddex jeer inay daahir noqoto haddii kale oo ay saddexdan tahayna laguu sheeg ayadanaa kuu sheegta hadday uur leedahay ha umusho hadday daaweynta ama ay yar tahayna waa saddex bilood marka waa laba saddex bilooda mid umusha ku ciddo tirsanaysa iyo mid saddex jeer dahaaro ku ciddo tirsanaysa iyo mid aan ciddaba lagu lahayn shantaa qaybood bay noqonaysa gabadhii la furayna way iska koobanta marka waa midna waa laba qaybood oo waa tii laga dhintay tii la furayna waa shantaa qaybood wuxuuna farqi uu ka soo baxay oon isku mid ahayn gabadhii laga dhintay iyo tii la furay marka aan lala guri gelin oo kolkaan lala guri gelin tii la furayna way iska tegayaa caddo laguma leh laakiin tii laga dhintay afar bilood iyo tobankii bay la soo jiifaysaa waa nooc cibaado adaa ku jira ilaahay baa lagu adeecaya rixm la hubinayaa ma jiro dee mabay aqal gelin labadaasay dadku isku yara khaldanada iyo jeer dalika amru llahi anzalahu ilaykum waman yattaqi llaha yukafir canhu sayi'aati wayucdim lahu ajra nabigana calayhi salaatu wasalaam nin baa u soo cawday oo wuxuu yidhi inankaygii cadowgii baa gacanta ku dhigo u haystaa maad ila baadi doontidooda la maarays aayadkan uu nebigu ku dul akhriyo waxa uu lahaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran ilaahay baa inankaagii farajo furiya iska sabir inankii oo inankii baa cadowgii ka soo muruxsaday tiro ariyana wuu ka soo qaaday ama ari fara badanna wuu ka soo duubay inankii oo soconaya oo tir ari dhan wata ayaa odaygii ula yimi markaasaa dabeedna aayaddani ay soo degtay culimada qaarkood ay xusayaan haddii aanay soo deginna dee nebigaaba kusii dul akriyo way jirtayba marka nasku waxa uu tilmaamayaa mar kasta oo kulamaa daaqa almru yuwasichu allah ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran arrimaha ilahay baa gacanta ku haya